Hawshan waa hawl aad u wanaagsan ee waxaanu gadnaa askrinka cabitaanka oo mobileyska wareega magaalada meel alla meeshii la doono ee iskuulaadkaan tagnaa jaamacadaan tagnaa dekedaan tagnaa ee meesha dadku ku badan yihiin oo dhan baan tagnaa waxyaalo qabqabow iyo ice cream iyo waxyaalahaas oo dhan baan tagnaa dadku aad bay u xiiseeyeen u soo dhoweeyeen ee waa wax waddanka ku cusub ee marka annaguna baahida waddanka yaga baanu maaragtay darteed maadaama boosaas ay meel aada u kulul tahay sababtaas baanu u keennay arrintan waana ay fiican tahay dadkuna aad bay u soo dhoweeyeen waa tahay maxamed adiga markaaga hore xagee ka timi anigu waxaan ka yimid u k united kingdom ujeeddada halkan u timi bal noo faahfaahi ee ujeedkan u imi waxa weeye anigu awalba deegaankaanaan ka soo jeeday dalkaygii baan ku soo noqday ee baahayaha jirana dee wixii aan qaban karo qof kastaba muhiimadiisa wixii aqoon ama u leeyahay ama waddan kusoo kordhin karo ayuu waddankiisa ee kusoo kordhinayaa aniga waxay noqotay awo- ee inaan mashruucan ice creamka ah ee aan keeno mashruuciina mashruuc aad u fiican ayuu noqday dadkuna aad bay u soo dhoweeyeen dad badan baa niyaddooda ka guuxaysaa in gaari mashiinkii jalaato lagu dhex sameeyo dad badan baa isle see ugu suurta gashay bal arrintaa noo faahfaahi sidee ugu dhex samaysaan jalaatada gaariga ee gaarigan waxa weeye waa gaari ee diyaarsan oo loogu xaggaa lagu soo sameeyey ee wuxuu leeyahay mishiinka ice creamka baa saaran waxaa saaran gumbrasoro ee maxaa qabowga siinaya oo kicinaya ee wuxuu leeyahay maxaa ahaa talaagadii freesankii buu leeyahay ee wuxuu leeyahay kuwa cabitaanka buu leeyahay ee slash mishiinkii baa saaran waxaa saaran maxaa ahaa ee waa gaari loo diyaariyey inuu qaabka qaboojiyaasha wax dhan uu sameeyo ee c c t v buu leeyahay maaragtay oo banaankiisa iyo gudihiisaba ee security-ga iyo wax walba ilaalinaysa gaari lasoo diyaariyey weeye oo lacag badan ay gashay ee kaamarooyinka waxa weeye markaanu gaariga keenaynay ayaanu order ku darsanay oo nala kusoo sameeyey dhalinyaro badan oo tahriibta ayaa jira qaarkood waa ku haaluunayaan ee dhallinyaradaas maxaa uga sheegi lahayd yurub iyo shaqooyinkooda walaal waxa weeye dadka ee tahriibaya waxa weeye maanta yurub wax iyo wax yaallaan ma jiraanin waddankeenna ayaa ka wanaagsan opportunity badan baa waddanka yaalla ee dadku inay waddanka fahmaanin oo waddanka ka shaqaysaanin oo businessyo badan oo available ah oo waddanka ee laga shaqaysan karo ayaa jira marka ee dee waa laisweydaananaya dadka xagga aadaya yurub wax annaga shaqa la'aan baan ooga soo cararnay oo xaggaanu shaqo usoo doonanay maaragtay dadka hadda yurub aadaya xilliga kanna ee waxa weeye tala la'aan baa haysa wakti badan baana ka lumaya qofka maanta hadduuba nabad tago oo seef xataa ku tago wakti badan twenty years ayuu waktigiisi luminaya oo maalayacni kaga luma maaragtay baasaboorka wakti adag baa lagu qaataa maba la bixiyo hadeer way joojiyeen maaragtay marka dhibaato badan bay la kulmayaan anu waxaan kula talinaa dadkaas inay waddankooda aaminaanin fursado shaqo badan baa waddanka ka bannaan waddanka ay ka shaqaystaanin oo ay waddankana wax kusoo kordhiyaan dadkana wax u- u- ay keenaanin ma jiraan shaqada hadda hayso oo kale in guud ahaan soomaaliya laga qabto
maya tan waa soomaaliya oo dhan waa gaarigan waa gaarigii koowaad oo noocaasa oo hadda la keeno businessku waa business hadda bilow ah oo weli tijaabadii ku jira haddii uu businessku successful noqdo oo sidii la doonayo uu noqdo waynu gaarsiin doonaa magaalooyinka kaleeto iyo ee, waanu kordhin doonaa waaya maxamed sidee marka guud ahaan dadka wax kaa iibsanaya dadka marka ay ku arkeen sidee dadka u soo dhaweeyeen dadku aad bay usoo dhawe aad bay usoo dhoweeyeen aad bay maxaa ahaa ee, baahida loo baahnaa darteed iyo de- qofka shaqaysanaya laftigeeda dadku waa waxaweye way soo dhaweynayaan qofka haddii arkaan dadku inuu qof shaqaysanaya yahay dadku way soo dhaweynayaan marka ee, waxaan leeyahay maxaha fursado badan oo shaqaa waddanka ka bannaan waddanka ha laga shaqaysto tahriibta iyo waxaasna ha layska dhaafo waddankeena khayraad badan iyo ee, ka wanaagsan